بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون والمؤمنون mu'miniintu yatafaadaluun way ku kala sareeyaan fi liimaani iimaanka wa bisaalixi alacmaali acmaasha mideeda wanaagsan hum mu'miniintu mutasaayiduun way ku kala badan yihiin shalay waxaan ka soo hadalnay iimaan maxaa la yidhaahdaa cinda ahli sunna waxaan soo sheegnay iimaanku inuu yahay qowl iyo camal qowlkaasi wuxuu ka kooban yahay qowlu lisaani iyo qowlu lqalbi camalkuna wuxuu ka kooban yahay camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix waxaa kale oo shalay aan ka soo sheekaynay madhab jahmi ibni safwan fi liimaan waxaan soo sheegnay inuu yidhi almacrifa ama altasdiiq qofku waa inuu rumaysan yahay allah jiritaankiisa hadduu doono yuusan caabudin waa inuu qiro waa inuu ictiraafo hadduu doono ha ka soo horjeedo hadduu doono ha la diriro cadow ilaahay ha ahaado jiritaanka ilaahay mar hadduu ictiraafsan yahay min qalbihi fa huwa mu'min waxaa ka laazimaya aan dhahnay ibliis inuu yahay mu'min waxaa ka laasimaya fircawn inuu yahay mu'min waxaa ka laasimaya yuhuuddu inay yihiin mu'miniin wa hada qowlun batil waxaa kale oo aan soo marnay madhabu lkaraamiya waxay yidhaahdeen aliimaanu qowlu lisaan qofku mar hadduu shahaadatooyinka uu ku dhawaaqo fa huwa mu'min waxaana ka laasimaya qowlkaas niman nimankii munaafiqiinta ahaa oo ilaahay uu sheegay inaysan mu'miniin ahayn in la yidhaahdo waa mu'miniin wa hada qowlun batil aydan waxaa kale oo aan soo marnay madhab murji'atu lfuqahaa waxay yidhaahdeen iimaanku wuxuu ka kooban yahay qowlu lisaani iyo qowlu lqalbi oo ah atasdiiq acmaashana waxay ka saareen iimaanka waxaan sheegnay qowl saxa inuusan ahayn ee camalku uu ka mid yahay iimaanka alacmaalu min aliimaan acmaasha iimaan ma lagu magacaabaa sharcan haa waxyaabaha u daliisha maxaa ka mid ah waxaa ka mida qowluhu tacaala wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaanin iimaankiina inuu dayaca iimaankaas waxaa loola jeedaa salaada aayaddu waxay ka hadlee nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam iyo saxaabadu markii magaalada madiine ay tageen waxay u tukanayeen baytulmaqdes lix iyo toban bilood in ku dhow baytulmaqdes ayaa waxay u ahayd kacbo kadib ilaahay wuxuu waajibiyey in loo tukado xagga kacbada xaggaa loo jeesto qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam kacbada xaggeeda ha loo jeesto intii baytulmaqdes loo tukanayey dadkii saxaabadaa qeyb ka mid ahaa dhintay oo aan kacbada xaggeeda loo tukan markii dadkii noolaa loo jeediyey xagga kacbada ayay saxaabadii nooleed waxay isweydiiyeen kayfa salaatu ikhwaanina aladiina maatuu wahum yusalluuna ilaa beyt ilmaqdes salaadoodii sidee tahay xukunkeedu muxuu noqonaa dadkii mu'miniinta ahaa oo dhintay iyagoo u tukanaa baytulmaqdes salaadoodu see noqon doontaa ilaahay markuu wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay salaadooda ma dayacayo ajarkeeda waa leeyihiin maxaa yeelay waxii xagga ilaahay ka yimid baytu- bay baytulmaqdis ugu jeesteen nabiga amray sala allahu calayhi wacala aali wasalam salaadoodii marka waa u jirtaa iimaanakum marka waxaa loola jeedaa salaatakum salaadu acmaalu ljawaarix soo ma aha wamaca dalika ilaahay muxuu ku magacaabay iimaan su-aal baa timid maxaa loo dhihi waayo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanahum waxaa laga hadlaa hadday yihiin dadkii mu'miniinta ahaa oo dhintay salaadooda ilan waa qaa'ibiine iimaanakum maxaa loo yidhi culimmadu waxay yidhaahdeen kuwii noolaa ayaga laftigoodu salaadoodii waa u cabsadeen ay u tukanayeen baytulmaqdes salaadeenni see noqon doontaa markaasu ilaahay wuxuu ku yidhi salaadiinna ilaahay ma dayacayo adinka salaadiinna ilaahay ma dayacayo waxaa lala hadlaa waa dadkii noolaa dadkii dhintayna waa soo hosgelayaan ayagana ilaahay salaadooda ma dayacayo ilaahay marka wuxuu ku magacaabay salaadii iimaan wa hada yadullu cala annaha daakila fi liimaan iimaanku inay soo gele ayuu daliil u yahay mualifku meeshan wuxuu uga hadlaa mas'alo kale oo iimaanka ku saabsan oo ah altafaadul fi liimaan iimaanka ma lagu kala sarreeyaa mase laguma kala sarreeyo shalay waxaan soo marnay jahm ibnu safaan inuu yidhi iimaanku waa hal shay oo ah tasdiiq karaamyadana waxaan soo marnay inay dhaheen waa hal shay oo ah qowlu lisaan murji'atu lfuqahaana waxay dhaheen laba shay uu ka kooban yahay qowlu lisaan iyo qowlu lqalbi saddexdoodu waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku tafaadul inuusan gelin iimaan laguma kala sarreeyo qofka dadka ugu iimaan hooseeya iyo abubakrun sidiiq waa isku iimaan iimaankuma kala sarreeyaan wuxuu leeyahay iimaanii ka iimaani abi bakrin wa cumar wa cuثmaan wa cali isku iimaan baan ahay maxaa dhacay liannahu yusadiqu biاllah wa ana usadiqu biاllah tasdiiqaasna tafaadul ma geli karo karaamiduna waxay leeyihiin hadda shahaadateyn uu ku dhawaaqay anna shahaadateynaan ku dhawaaqay isku iimaan baan ahay iimaankuma kala sarrayno murji'at lfuqahaana sidoo kale waxay aaminsan yihiin iimaanka wax tafaadul ah inuusan gelin laakiin ahlu sunnuhu waxay leeyihiin iimaanku waa kala badan yahay waa ziyaada waa nuqsaamaa baynamaa nimankaasu ay leeyihiin iimaanka ziyaadana ma aqbalo nuqsaanna ma aqbalo iimaanku marka ziyaado waa aqbalaa binasi lqur'aan qur-aanka wuxuu sheegay iimaanka inuu ziyaado ayib aayadaha sheegaa marka maxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahay wayasdaada aladiina aamanuu iimaana dadka mu'miniinta inay iimaan kororsadaan wa hada nasun fi ziyaadati liimaan sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaankoodii inay iimaan kale ku ziyaadsadaan ku kororsadaan wa hada aydan nasun sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay fazaadahum iimaanan ilaahay iimaan buu u siyaadiyey adiladaas oo dhan oo qur'aaniga ah waxay tusineen iimaanka inuu siyaado nuqsaantiisa maxaa u daliil ah nuqsaanta iimaanka wax nas ku ah culimmadu waxay leeyihin qur-aanka kuma soo aroorin laakiin adilatu ziyaada ah waxay tusineen nuqsaanuliimaan oo say u tusineen shaygan markuu kororsiimo aqbalaa macnaheedu waa inuu naaqis ahaa ilan hadduu buuxay shay buuxa kororsiimo ma aqbalo ziyaado ma aqbalo laakiin shaygan haddii wax lagu kordhin karo laabudda inuu naaqis ahaa adilatu ziyaada marka waxay tusinee nuqsaanta shaygan inuu naaqis ahaa sidoo kale nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay yakruju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi wasnu shaciira naarta waxaa ka soo bixi doona qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah oo qalbigiisa ay ku jirtay wax ku miisaan dhan hal xaba oo shaciiro ah waa miro aad u yar ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان نارت waxaa ka soo bixi doona qofkii yidhi laa ilaaha ila allah oo qalbigiisa ay ku jirtay hal xabo oo qamadi ah wax la eg oo iimaan ah ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان naarta waxaa ka soo bixi doona qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahda qalbigiisana wax darra la eg oo iimaan ay ku jiraan taasi maxay daliil u tahay iimaankoodii inuu nuqsaamay oo uu nuqsaamay oo uu nuqsaamay ilaa markii dambe darra uu la ekaaday nabiguna wuxuu leeyay sala allahu alay slam naarta way kasoo bixi doonaan taasina waxay daliil u tahay inay mu'miniin ay yihiin laakiin naarta waxay ku galeen sida noo imaan doonta dunuub iyo dunyada ay ku sameeyeen oo ay dhinteen ayagu aan ka toobad keenin alimaamu lbukhaari fii saxiixi wuxuu ku leeyahay baabu ziyaadati aliimaani wa nuqsaanihi wuxuu u baab yahay iimaanka ziyaadadiisa inuu kordho iyo inuu nuqsaamo iyo wa qowli llahi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi wazidnaahum huda wayasdaada aladiina aamanuu iimaana waqaala tacaala hadalkii weli isagaa wata alyawma akmaltu lakum diinakum markaasuu wuxuu yidhi faidaa taraka shay-an min alkamaali fahuwa naaqis wax kamaalka ka tirsan hadduu qofku ka tago kamaaluliimaan wixii keeni lahaa wax ka mida hadduu ka tago waa naaqisuliimaan waxaa isweydiin u baahan iimaanka see ku ziyaadaa maxaase keenay iimaankii inuu ziyaado maxaase keenay inuu nuqsaamo waxaa kaloo aan soo sheegnay dadka mu'miniinta ah annahum yatafaadaluuna fi liimaan iimaankaas xaggay ka yimaadaa iimaankaas dhowr shayu dhowr meeloodu ka yimaadaa ahlu sunnaha waxaan soo sheegnay inay leeyihiin iimaanku waa qowlu lisaani iyo qowlu lqalbi qur-aanka intaad akrido in ka badan qofka akriyaahi waa ka iimaan badanya inta alla aa xusto ka badan qofka xusta waa ka iimaan badan yahay sidoo kale tasdiiqa laftigiisa ayay dadku ku kala sarreeyaan qof waxaa jira rumaynta allah uu rumaysan yahay uusan shaki geli karin wax kastoo lagu sameeyo ma yatazalzal ma ruxanaayo qofna waxaa dhici karta haddii shubahaad lagu soo arooriyo rumaynta allah uu rumaysan yahin maalinta qiyaama uu rumaysan yahay inuu ruxdaa dhici karta isku iimaan ma aha way ku kala sarreeyaan tasdiiqa laftigiisa acmaashuna tafaadul waa gelaa jacaylka allah aad jeceshahay ka badan qofkii allah jecel jacaylka nabiga aad jeceshahay sala allahu calayhi waali salam ka badan qofkii nabiga jecel waa ka iimaan badan yahi jacaylka nabiga anagu aan jecelnaha iyo jacaylka nabiga abubakar uu jeclaa isku mid miya maya nabiga waa naga jeclaa radia allahu canhu saas daraaddeed waa naga iimaan badan yahay xaggaasna tafaadulku waa ka imaanaa acmaasha jawaarixda lafdigeeda inta adigu aada soonto inta aada tukato ka badan qofka sameeya waa ka iimaan badan yahay saas daraaddeed mar kasta oo daacadaadu ay badato iimaankaagu waa ziyaadaa nuqsaantuna waxay ka imaaneen daacadaada mar kastoo ay nuqsaanto yaqiintaadu mar kastoo ay nuqsaanto iimaankaaguna waa nuqsaana qofka laftigiisu hadduu naftiisa fiiriyo waa dareema marna iimaankiisu waa zaa'id marna waa naaqis mar waxaa dhici karta inaad firfircoon tahay oo qur-aanka akrintiisa iyo adkaarta iyo aada u firfircoon tahay iyo salaada aaditaankeeda markaas iimaankaagu waa waa zaa'id marna waxaa dhici karta intaas inaad ka liidato nuqsaan baa marka iimaankaaga gashay saas daraaddeed qofku marka waa inuu iimaankiisa markasta waardiye uu ka hayo mar kastoo nuqsaani ay gasho waa inuu iimaankiisa uu ziyaadiyo daacaadkaasaana iimaanka lagu ziyaadiya mad madhabkii ahlusunaha buu marka ka hadlay wuxuu yihi wlmu'minuuna mu'miniintu yatafaadaluuna fi liimaan iimaanka waa ku kala sarreeyaan wa bisaalixi alacmaali acmaasha mideeda wanaagsan hum mutasaayiduun waa ku kala badan yihiin kala badnaantaasna waxay keeneen in iimaanka lagu kala dheeraado ayay keeneen masale kale buu marka ka hadlay wuxuu yidhi walaa yakrujuuna bidunuubi dunuubta uga bixi maayaan min aliimaani iimaanka walaa yakfuruuna ku gaaloobi maayaan birukuubi kabiiratin kabiiro inay fuulaan walaa cisyaanin cisyaan inay fuulaanna ku gaaloobi maayaan masalo kale buu meeshaan uga hadlay masalada kale uga hadlay waxay tahay qofka mu'minka ama muslimka ah kabiira hadduu sameeyo ma ku gaalooba islaamnimada miyuu uga baxaa ahlu sunnuhu waxay leeyihin maya kabiiro maxaa la yidhaahdaa kabiiro waxay leeyihin culimmadu waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo ilaahay ugu boodiyey inuu cadaaba ama naar inuu gelina ama lagu sheegay qofka sameeya in la lacnada ama inuu naar leeyahay ama in jannada laga xarimi doono waxaa la yidhaahdaa wixii noocaas ku yimaado oo dhan kabiiro ama iimaanka in laga anfiyo oo la yidhahdo qofkii sidaas yeela mu'min ma ah waa kabiiro kabiiradu marka waxay ka timaadaa laba meelood wax ilaahay uu amray oo waajiba inaad ka tagto wax ilaahay uu xarimay oo muxaram ah inaad samaydo kabiiradu labadaas meelood ay ka timaadaa ima tarku waajibin wa ima ficlu muxaramin labadaas meelood ay kabiiradu ka imaataa kabiiradaa qofku marka hadduu sameeyo ma ku gaalooba ahlu sunnuhu waxay leeyihin maya ku gaaloobi maayo laakiin mu'min ma yahay culimmadu waxay leeyihiin maya mu'min la dhihi maayo saas loo idlaaqi maayo maxaa dhacay haddii dadka mu'miniinta ah waa dadka ilaahay u ballan qaaday inay jannada geli doonaan biduuni cadaabin cadaab la-aan inay jannada geli doonaan waana dad ilaahay u ammaanay ninkaana ma haysto ballanqaad ah inuu jannada geli doono biduuni cadaab ballanqaadkaas ma haysto oo waxaa dhici karta kabiirada qofku uu sameeyey oo uu dhintay isagoo aan ka toobadkeenin inuu naarta ku galo maxaa yeele adiladu waxay sheegay dad badan oo mu'miniin ah oo muwaxidiin ah inay naarta geli doonaan sida xadiiska hadda aan soo marnay oo naarta maxay ku galeen kabiiray sameeyeen intii adduunyada joogeen ama shay waajibahay ka tageen ama shay muxaramahay sameeyeen ayagoo aan ka toobad keenin bay dhinteen ilaahayna ma cafin ilaahay hadduu cafiyo waa awoodaa oo jannadiisa uu geliyo naxariista ilahay waa waasic laakiin dunuubtaas darteed bay naar ku galeen ballanqaadka noocaas ayaa haysta waxaa haysta qofka muxaramaadka ka dheeraada waajibaadkana sameeya qofkii intaas sameeya ballanqaad wuxuu haystaa inuu jannada geli doono biduuni cadaab laakiin qofkii ama muxaram sameeya ama waajib ka taga ballanqaadkaas ma haysto inuu naar galaa dhici karta dembigiisa kuu ku galo haddaba mu'min qofka la leeyahay ee saas loo idlaaqaa waa qofka waajibaadkana sameeya muxaramaadkana ka dheeraada qofkaani muxuu yahay marka labadaas mid kamida sameeyey ama waajib buu ka tegay ama muxaram buu sameeyey waxaa laleeyahay waa faasiq ama waxaa leeyahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi muslim maa la dhihi karaa haa muslim waa yahay muslim waa yahay waa sax laakiin mu'min ma la idlaaqaayo maxaa yeele qofka mu'minka waa qofkaas ammaanan oo ilaahay u ballan qaaday jannada inuu geli doono biduuni cadaab qofkaana ballanqaadkaas ma haysto madhabkaas laakiin madhab ka duwan waxaa qaba nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo nimanka la yidhaahdo muctasilada khawaarij waa ka soo sheekaynay hooyadii nebiga inuu joogay ninkii mu'asiska u ahaa oo la dhihi jiray dulkhuwaysira atamiimi laakiin muctasiladu waxay soo baxeen fi lqarni athaani qarnigii labaad qarnigii taabiciinta muctasilana waxaa loogu magacaabay ninka mu'asiska u ahaa oo wasil ibnu cataa la dhihi jiray wuxuu ka mid ahaa ardaydii alxasan ibn abi xasan albasri ardaydiisuu ka mid ahaa madhabkan markii uu kusoo kordhay dabcan shaydaan baa u waxyooday madhabka ictizaalka isaga markuu kusoo kordhay ayuu xalqadiisii iyo ardaydiisii uu ka dhex baxay ictazala markaas waxay yidhahdeen ictazala waasilun waasil waa dheeraaday waa fogaaday isaga iyo qoladiisii marka waxaa loo bixiyey almuctazila khawaarijta iyo muctasiladu marka waxay leeyihiin sideedaba iimaanku waa hal shay hal shayo ishaysta shaygaasi wuxuu ka kooban yahay ficlu lwaajibaat iyo tarku lmuxaramaat ayuu ka kooban yahay shaygaas wax ka mid a hadduu ka nuqsaamo waa mu'min qofka la dhihi maayo maxaa yeelay iimaan meesha ma yaallo hal waajiba hadduu ka tago mu'min la dhihi maayo hal muxarama hadduu sameeyo mu'min la dhihi maayo bacdamaa ashyaada iimaanku uu ka kooban yahay ay tahay ficlu lwaajibaat iyo tarku lmuxaramaat ayib madhabkoodu ayagu marka waa sidaas waxay isku waafaqsan yihiin marka labadoodu waxna waa isku diidan yihin waxna waa isku khilaafsan yihiin waxna waa isku waafaqsan yihiin waxay isku waafaqsan yihiin qofka kabiirada sameeya maalinta qiyaame hadduu naarta galo weligiis inuusan ka soo baxayn hadduu doono muwaxid ha ahaado isku waafaqsan yihiin adilada sheegaya madhabkaas khilaafkiisana waa arki doona haddii ilaah yidhaahdo laakiin waxaa la isku khilaafay adduunyada marka la joogo maxaan ku magacaabaynaa khawaarijtu waxay yidhaahdeen mar hadduu shay muxarama sameeyey ama shay waajiba uu ka tegay waxaan leenahay waa kaafir ilan waxay leeyihin adduunyada mu'min iyo kaafir waxaan ahayn ma jiraan mu'min kuma magacaabi karno maxaan ku magacaabaynaa waa kaafir aan ahayn muctasiladu waxay yidhaahdeen mu'min lama dhihi karo waa idinku waafaqsanay sax laakiin kaafir anagu ma dhahayn maxaa lagu magacaabaa waxay yidhaahdeen darajo kufaarta iyo mu'miniinta u dhexayda ayaan dejinaynaa almanzila bayna almansilatayn laa mu'min walaa kaafir mu'minna maa kaafirna ma aha aakhira markii la tago laakiin waxay leeyihiin yukhalladu fi nnaar naarta lagu waarina weligiisna kasoo bixi maayo laba daaroodaa jirtay dhaheen muctasilada iyo khawaarijtu waa isku waafaqsan yihiin daarulmu'miniin iyo daarulkufaar janno iyo naar janno qofkii gala weligiis kasoo bixi maayo waa sax waa xaq naar qofkii gala weligiis kasoo bixi maayo laakiin waa baatil laa yuwaafaquuna calayhi ma lagu waafaqaayo ayib adilo waxaa jirta sheegaya qofka inuu inta kabiiro sameeyo haddana mu'min uu yahay nabigu mu'min uu ku magacaabay bal qur-aanka ku magacaabay adilada sidaa sheegaya waxaa ka mid ah horta nabigu sala allahu calayhi waalaa salam wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qof muslima inaad caydo waa faasiqnimo inaad la dirirtana waa gaalnimo nabigu muxuu ku magacaabay qitaalkii kufri ilaahay haddana wuxuu yidhi wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma ilaahay wuxuu sheegay mu'miniin laba kooxooda ka mida waa dirireen haddana ilaahay wuxuu leeyahay waa mu'miniin wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu maca dalika haddana ilahay wuxuu ku magacaabay mu'miniin sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay faman cufiya lahu min akhiihi shayءun faatibaacun bilmacruuf wa adaaun ilayhi biixsaan waa dilay ilaahay baa ku sababay sabab buu u noqday inuu dilo haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay walaalkiis faman cufiya lahu min akhiihi shayun kufriga marka ku soo arooray axaadiista uu ka mid yahay xadiiskii hadda aan sheegaynay muxuu yahay ma sida ay sheegayaana qofka islaamnimadii waa ka baxaya maya kufri waxaa jira qofku uu ku dhaco laakiin islaamnimada uusan uga bixin laakiin kufriguu sameeyey laakiin islaamnimada ugama bixin waa midka culimmadu ay ku magacaabaan kufrun duuna kufrin waa kufri ka sokeeya gaalnimadii qofku islaamnimada uga baxaayay kufriga noocaasaa lagu xambaara maxaa yeele adiladu waxay u baahan in la iswaafajiyo sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun iyo wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu in lays waafajiyay u baahan tahay saas daraaddeed in badan oo salafka ka mid ah waxyaabaha noocaasa waxay ku magacaabeen kufrun duuna kufrin cabdullahi ibn cabbaasa ka mid ah marka wax kasta oo kufri lagu idlaaqo macnaheedu ma aha qofki inuu islaamnimadii ka baxay ee kufri waxaa jira qofku uu sameeyo laakiin islaamnimadiisa weli baaqi ay u tahay oo dunuubtan ay ka mid tahay adilo waxaa jirta sheegaya dad mu'miniin ah maalinta qiyaama inay naarta geli doonaan haddana ilaahay uu ka soo saari doono adilada marka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xadiis jaabir ibn cabdillaahi uu warinaa wuxuu leeyahay nabigan waxaan ka maqlay sala allahu alayhi wala ali wasalam isagoo dhaha ina allaha yukhriju qowma min annaari bishafaacati ilaahay naarta wuxuu ka soo saari doonaa dad shafaacana looga soo saari doono cimraan ibnu xusein wuxuu yidhi nabigaan maqlay sala allahu alayhi wala salam oo dhaha yakhruju qowmun min annaari bishafaacati muxamedin sala allahu alayhi wala alihi wasalam fayadkhuluuna aljannata yusamawna aljahannamiyiin naarta waxaa ka soo bixi doona dad waxay uga soo bixi doonaa nabiga shafaacadiisa sala allahu alayhi wala alihi wasalam jannaday geli doonaan waxaana loo yaqaanaa magaca ah aljahannamiyuun magacaasa lagu magacaaba oo dadkii jahannamo ay soo gubtay cabdullaahi ibnu mascuud nabigu wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wala alihi wasalam inuu yidhi nabigu inii la aclamu aakhira ahli nnaari khuruujan minha wa aakhira ahli ljannati dukuulan anugu waxaan aqaanaa ninka ahlu jannaha ugu dambeeya jannada gelitaankeeda ahlu naarka kasoo bixitaanka naarta laga soo bixinaana ninka ugu dambeeya ninkaas wax ka dambeeya oo naar kasoo bixi doona ma jiro wax janno geli doonaa isaga kabacdigiisna ma jiraan nabigu waa aqaanaadu ninkaas rajulun waa nin yakhruju min annaari naarta ayuu ka soo baxaa xabwan isagoo salka ku socda fa yaquulu allahu ilaahi wuxuu leeyahay idhab fadkhul iljanna ilaahi wuxuu leeyahay orod baxoo jannada gal fayukhayalu ilayhi annaha mal-aa wuxuu u qaadanaa jannadu inay buuxdo fayarjicu waa soo laabana fayaquulu yaa rabbi wajadtuha mal-a wuxuu leehay rabbi ow jannadii waxaan u tegay iyadoo buuxda fayaquulu ilahi wuxuu lehy idhab fadkhul iljanna ilahi wuxuu leehay orod tag oo jannada gal saasuu ku leeyahay waxaa kaloo aan soo marnay xadiiskii anas ibni malik yakhruju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa kana fii qalbihi min alkhayri maa yazinu shacira naarta waxaa kasoo bixi doona qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahda oo qalbigiisa ay ku jirto wax ku miisaan dhan hal xaboo shaciira ah shaciir wax le axaadiistaas oo dhan marka waxay sheegayaan dad muslimiina inay naarta geli doonaan dunuub ay sameeyeen naarta inay ku geli doonaan dunuubtaas oo ah ama shay muxaram ah oo ay sameeyeen oo ay dhinteen ayagoo aan ka toobad keenin ama shay waajiba oo ay ka tageen adiladaas marka waxay muujinayan halista ay leedahay qofku shay waajiba inuu ka tago ama shay muxarama inuu sameeyo khatarta ay leedahay dadka muslimiinta maxay naarta ku gelayaan waa un labada shay mid ka mid ah kabiiro ay sameeyeen qofku marka badbaado wuxuu haystaa ballanqaad wuxuu haystaa inaan naaru taabanayn hadduu waajibaadka ilaahayna ka soo baxo muxaramaadkiisana uu ka dheeraado hadduu intaas kasii fiicnaado makruuhaadkana uu ka dheeraado waxyaabaha nawaafisha oo sunnooyinka uu kusii darana waa kasii fiican yahay oo hadhowdii waajibaadkiisa loogu buuxiyo wuxuu nuqsaana oo yimaada wuxuu yihi walaa yakhrujuuna bidunuubi dunuubta ay sameeyaanna min aliimaani iimaanka uga bixi maayaan walaa yakfuruuna ku gaaloobi maayaan birukuubi kabiiratin kabiire ay fuuleen walaa cisyaanin caasinimo ay sameeyeen madax adeeg ay sameeyeen walaa nuujibu u waajibin mayno limuxsinihim dadka mu'miniinta ah kooda ixsaanka sameeya kooda fiican u waajibin mayno aljinaan jannooyin u waajibin mayno oo dhihi mayno ninkaani waa ahlu janno bacda man awjaba lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu dadkii uu jannada u waajibiyey marka laga reebo waa masale muhiima iyaduna qofku si kasta uu u fiican yahay mu'minka ah la dhihi maayo waa ahlu janno markuu nool yahana la dhihi maayo markuu dhintana ma la dhahayo markuu dhintana la dhihi maayo waa ahlu janno janno loo qiri maayo ilaa intii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu qiray janno maahane oo uu yihi fulaanu min ahli ljanna intaas waa loo qiraa ilan waa waxyi laakiin qof intaa ka soo haray si kasta uu kuula fiican yahay fulaanun min ahli ljanna maya wuxuu yihi walaa nashhadu calaa musii'ihim midkooda xumaanta sameeyana uga markhaati kici mayno binaari naar fulaanun waa min ahli naar maya si kasta uu dunuub u sameeyo maxaa dhici maxaa dhacay waxaa dhici karta ilaah inuu ka toobad aqbalo oo uu toobad keeno oo uu dhinto dadka muslimiinta iska dhaafi qofka gaalka ah ee nool waa ahlu naar lama noqo maxaa dhacay soo ma dhici karto inuu soo islaamo fii aakhiri xayaatihi oo kadib uu ku dhinto islaamnimo soo ma dhici karto imisaa saxaabo leyday oo nabiga dhibtay oo nafta u keentay kadibna intay soo islaamen islaamnimo ku dhintay waa badan yihiin saas daraaddeed qofku inta uu nool yahay naar looga markhaati kici maa marka laga reebo ciddii ilaahay uga markhaati kacay ayagoo nool ahlu naar inay yihiin sida abulahab oo kale abulahab isagoo noola ilaahay wuxuu markhaati kacay inuu naar gelaa sayaslaa naaran daata lahab laakiin wixii intaa ka soo haray maya walaa nashhadu calaa musiihim kuwooda xumaanta sameeyana binaari naar uga markhaati kici mayno alqur'aan wاlqur'aanu qur'aanku kalaamu llahi caza wajal waa hadalka ilaahay wa min ladunhu xaggiisa agtiisa ayuu ka yimid walaysa bimakhluuqin makhluuqna ma aha fayabiida oo markaa uu dhammaado ile makhluuqaadku way dhammaan doonaane wاlqur'aanu kalaamu llahi caza wajal waa kalaamka ilaahay wa min ladunhu xaggiisa ayuu ka yimid agtiisa ayuu ka yimid walaysa bimakhluuqin makhluuqna ma aha fayabiida oo markaa uu dhammaado halkaan wuxuu hadlaa masalo muhiim ah oo dood badan ay ka taagneed oo dad badan lagu imtixaamay oo ah qur-aanku makhluuq miya mise makhluuq ma aha ahlu sunnuhu waxay leeyihin qur-aanku makhluuq ma aha waa kalaam ullah kalaamka ilaahayna waa sifatun min sifaatihi sifaatka ilaahayna waa makhluuq la dhihi maayo laakiin inuu makhluuq yahay nimanka la yidhaahdo jahmiyada ayaa aaminsan masaladan markeedii hore horta xaggee ka bilaabatay goormayse bilaabatay yaase bilaabay xaggeese ku dambeeyday masaladan markeedii hore waxaa bilaabay ninkii la dhihi jiray aljahmi ibni safwaan ayaa bilaabay isaga aasaaskeedii dhigay maxaa ku kalifay masaladan keliyana ma ahana sifaadka in la inkiro dhammaantood ninkii bilaabay wuxuu ahaa jahm ibni safwaan masaladaas waxaa ku dhaliyay dood uu la galay niman la yidhaahdo assumaniya niman la dhaho waxay ka tirsaa waxay ka tirsanaayeen nimankan la yidhahdo buudiyiinta ayay ka tirsanaayeen waxay aaminsanaayeen qofka wixii xawaastiisa uu ku dareemo keliya inay sax yihiin wixii xawaasta aan lagu dareemin wax jira ma aha nimankaasuu dood la galay nin aqoon diinta u lehna ma uusan ahayn sida culimmadu ay sheegeen doodii baa waxay keentay inuu madhabkan soo ikhtiraaco waxaan idiin akrin doonaa masaladu markeedii hore siday ku bilaabatay waxaa soo wariyey alimaamu axmed kitaabkiisa la yidhaahdo alraddu cala aljahmiyati imaamu axmed wuxuu leeyahay kaana mima balaganaa min amri aljahmi jahmi ibnu safwaan wararkii naga soo gaaray waxaa ka mid ahaa caduwillaahi oo cadowgii ilaahay ah saasuu ku tilmaamay cadow ilahi inuu ahaa annahu kaana min ahli khuraasaan wuxuu ka tirsanaa oo uu ka yimid meesha la yidhahdo khuraasaan min ahli tirmid weliba meesha la yidhahdo tirmid halkaasuu ka soo jeedaa wa kaana saaxiba khusuumaatin wa kalaamin wuxuu ahaa nin dood badan oo hadal badan wa kaana akharu kalaamihi fi llaahi tacaala waxa uu ka hadlana waxaa ugu badnaa ilaahay iyo daatadiisa iyo sifaatkiisa falaqiya unaasan min almushrikiin maalintii dambe ayuu wuxuu la kulmay dad mushrikiinta ka tirsan yuqaalu lahum waxaa la dhihi jiray kuwaas assumaniyatu ayaa la dhihi jiray facarafu ljahma jahmi ayay barteen faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen nukallimuka warniyaho waxaan rabnay inaan kula hadalno fain daharat xujatunaa calayka haddii xujadeennu ay kaa qaalib noqoto oo aan kaa adkaano dakhalta fii diinina diinkeenaa soo geli oo nin guudiyaha noqone wain daharat xujatuka calayna xujadaadu hadday naga qaalib noqotona dakhalnaa fii diinika diinkaagaan soo gelaynaa muslimiinaan noqonaynaa fakaana mima kallamuu bihi ljahma jahmi safaan waxyaabahay kula hadleen waxaa ka mid ahaa an qaaluu lahu inay ku yidhaahdeen ala- alasta tazcumu ana laka ilaahan adigu sow ma sheegatid inaad leedahay ilaah aada caabuddo qaala ljahmu wuxu uhi nacam faqaaluu lahu waxay ku yidhahdeen fahal ra'ayta ilaahaka ilaaha aa caabudee ma aragtay ayagu waxaan ahayn itaabsii iyo itus ma yaqaanaan dad diinkoo saasuu ku dhisan yaha waay waxay idhi ilaaha ma aragtay qaala laa qaaluu waxay dhaheen fahal samicta kalaamahu hadalkiisa miyaad maqashay qaala laa qaaluu washamamta lahu raa'ixa caraftiisa miyaad uriday qaala laa qaaluu fawajadta lahu xisan dareen miyaad ku dareentay ma taabatay qaala laa qaaluu famaa yudriika annahu ilaah inuu ilaahaaga yahay maxaa ku tusiyey qaala wuxuu yidhi fataxayara aljahmu jahmi marka waa wareeray aqoon diintan uma lahayn waa meesha marka dadka muslimiinta iyo dadka gaaladu ay ku kala tagaan aliimaanu bilgayb fii awali suuratin aw fii haani suuratin oo min alqur'aan ilaahay muxuu leeyahay ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب وحوى الرأي الإيمان برب العالمين فلم يدروا قرنوا من يعبد أربعين يوما عدة عابد أفرتا سنة أفرتا معلومات عن إرادة ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى لمن النصارى لها zanaadiqadoodii xujadoodii xujo la mid ah ayuu waagii dambe soo helay faqaala lisumaniy wuxuu ku yidhi alasta tascumu anna fiika ruuxan adigu soo ma sheegtid in ruux ama naf ay kugu jirta adiga qaala nacam qaala wuxuu uhi hal ra'ayta ruuxaka oo ruuxaaga adigu ma aragtay qaala laa qaala fa samicta kalaamahu hadalkiisa miyaad maqashay qaala laa qaala fa wajadta lahu xisan ma dareentay oo ma taabatay qaala laa wuxuu yidhi fakadalika allah ilaahay waa sidaas oo kale laa yuraa lahu wajhun ilaahay wejigiisa lama arko walaa yusmacu hadalkiisa lama maqlo walaa yushamu lahu raa'ixa wa huwa qaa'ibun can ilabsaar indhahana waa ka maqan yahay walaa yakunu fii makaanin duuna makaan meelna ma joogo carshiguu ka sarreeyaa ma jirto meel kaluu joogaa la dhihi maayo jaham ibnu safwaan diinkiisa halkaasuu ku dhisay waa masale marka kalaam ku dhisan imaam axmed hadda waa iska soo gaabiyey laakiin waxaan rabaa inaan idiin bayaaniyo masalada sida uu u dhisay jahm ibnu safwaan horta nimanka jahmiyada jahm ibnu safwaan waa ninkii asalka ahaa laakiin qaacidada aan sheegi doono oo u aasaasay jahm ibnu safwaan waxaa ku raacsan nimanka jahmiyada la yidhahdo isagu odaygu u yahay nimanka muctasilada la yidhahdo hadda aan ka soo sheekaynay iyo ashaacirada aasaaskaas waa isku waafaqsan yihiin see marka wax loo aasaasay jaami safaan wuxuu yidhi allah jiritaankiisa lama sugi karo haddaan la sugin dunidan aan ku noolnahay inay tahay xaadis xaadis maxaa la yidhaahdaa waa wax aan qadiim ahayn allah waa qadiim yacni laa awala liwujuudi ilahay weligiisuu jiray waa qadiim laakiin wixii sidaas aan ahayn ee waqti waqtiyada ka mid ah soo kordhay ama bilowday waxaa la yidhahdaa xaadi wuxuu leeyahay marka dunida hadda aan ku noolnahay waa xaadi markii la ogaado dunidaas inay xaadid tahay baa waxaa la sugi karaa rabbulcaalamiin oo see loo sugaa markaa wuxuu yidhi dunida aan ku noolnahay alcaalam baa la yidhaahdaahe caalamna maa siwa allah waa wixii ilaahay ka soo haray wuxuu yidhi ama waa jismi ama waa carab masaladu sida ay ku dhisantay in la fahmaan rabaa ma og tahay wuxuu uri dunidan aan ku noolnahay caalamkan waxa ku nool oo makhluuqaadka ama waa jismi ama waa carab jismi maxaa la yidhaahdaa wuxuu uri jismi waxaa la yidhaahdaa maa lahu xajmun wixii xajmi leh ama maa yaqbalu lcarad wixii carad aqbala wixii tilmaan qaadan kara sifo wixii qaadan kara jismiyaa la yidhaahdaa ama waa carad caradna waa maxay caradkuna wuxuu yidhi maa yadra'u cala aljismi aw maa yaquumu bihi waa wixii jismiga ku quma jismiga markaa waxaa ka mid ah xayawaanaadka waxaa ka mid ah geedaha waxaa ka mid ah dhagxaanta waxaas oo dhan waa ajsaam acraaddana maxaa laga wadaa acraadda waxaa loola jeedaa tilmaamaha aan meel istaagin sida midabada caddaan keligiis meel miyuu istaagi karaa maya waa inuu meel ku dhego ama waa inuu shaar ku dhegan yahay ama waa inuu gidaar ku dhegan yahay ama waa inuu waraaq ku dhegan yahay laakiin caddaan keligii meel taagan ma jiro midabadaa ka mid ah waxaa ka mid ah alxaraka dhaqdhaqaaqa waxaa ka mid ah asukuun waxaa ka mid ah istaagga waxaa ka mid ah fadhiga waxaa ka mid ah qudrada waxaasoo dhan waxaa leedahay alacraad acraadduna ajsaamtay ku quntaa ajsaamtuna waa midda hadda aan soo sheegnay marka wuxuu yidhi maa siwa allaha imaa jismun wa imaa carab wax ka dhexeeya ma jiro haye wuxuu yidhi marka ajsaamtu waa xaaditha acraadduna waa xaaditha see lagu ogaado acraaddu inay xaaditho tahay wuxuu yidhi tusaale aan kaaga soo qaado alxaraka wasukuun shaygan hadduu saakin yahay ee mutaxarik uu noqdo tusaale ahaan gacantayda markay sidaas ay tahay waa saakin tusaale ahaan ma dhaqdhaqaaqayso laakiin xarakaa kusoo ziyaaday taxarakad xarakadu waa soo korortay soo ma aha bacdamaa ay soo korortay oo waqti waqtiyada kamida ay timid fahiya xaaditha inay xaaditho tanad waa muuqataa sax marka soo kordhitaanka ay soo korortay a waxaa lagu ogaaday xarakadu inay xaadid tahay ayib haye sukuunkana sukuunkana wuxuu yidhi bacdamaa xarakadu markay soo korortay uu zuulay zuulitaankaas wuxuu ku tusinaya inuusan qadiim ahayn lianna alqadiima laa yazuul maxaa yeele shayga qadiimka ama zuulo waxaan meeshaas ka ogaanay marka acraadda asalkeeda oo ah alxaraka wasukuun kilaahuma inuu yahay xaadid oo qadiim uusan ahayn haye acraaddii waxaa la sugay inay tahay maxay xaaditha ajsaamtii wuxuu yidhi jismi ma jiro acraaddaas ka maran maa min jismin ilaa wayaqbalu cardan aw aktar jismi ma jiro ilaa acraadda u aqbalaa ama jismigu waa mutaxarik ama waa saakin ajsaamtu marka laa takhlu min alxaraka aw min diddiha xarako ama lidkeeda kama maqnaato wuxuu yidhi markaa haddaan ku idhaahdo shaygan wuxuu la kowsaday shay xaadid ah oo xarako ah inuu xaadid iyo mashaqiya kaaga jira mayla socotiin horta shaygan haddaan ku idhaahdo wuxuu la kowsaday shay xaadid ah oo xarako ah ilaan jismi xarako kama marna ama lidkiisa kama marna oo ah sukuun labadoodana waa xaadid soo maaha haddaan ku idhaahdo marka shay xaadituu la kowsaday haddaan ku idhaahdo inuu xaadis iyo mashaqiya kaaga jira shay kuma jiro marka wuxuu yidhi bacdamaa uu xarako la kowsaday jismigu ama lidkeeda uu la kowsaday oo sukuuna fa huwa xaadis caalamka marka waxaan sugay maxay kamaa yaquulu jahl bnu safwaan inuu xaadis yahay intaa markii ay ii sugnaato waxaan leeyahay shay kasta oo xaaditha waa inuu leeyahay saanic axad abuuray waa inuu jiro yaa abuuray allaha abuuray laabudda likulli xaadithin min saanic oo min muxdith meeshaa marka waxaa iga soo baxday caalamku inuu yahay xaadith alcaalamu xaadith wa kullu xaadithin lahu saanic natiijadu marka maxay tahay alcaalamu lahu saanic jiritaanka alla halkaasaan u maran intaas marka hadda aan idiin soo sheegay waa muqadimadii uu ta'siiliyey jahmi ibnu safwaan madhabka jahmiyadu muqadimadaasuu ku dhisan yahay waa in la ilaaliyo muctasiladu iyaduu ku dhisan yahay ashaacirada iyaduu ku dhisan yahay waa la isku waafaqsan yahay wax kasta oo ka hor imaana muqadimaadkaas hadda aan soo sheegnay ama kalaamkaas aan soo sheegnay waa inaan la aqbalin ama qur'aan ha ahaado ama sunno ha ahaado mutakalimiin soo lama yidhaahdo maxaa mutakalimiin loogu magacaabay waxaad maqasheen ahlulkalaam ama mutakalimiin ayadoo leeyahay ilaan diinkooda wuxuu ku dhisan yahay hada alkalaam aladi qarrafnaahu hadalka hadda aan soo sheegnay xadiisna maaha aayadna maaha jahm ibnu safaan caqligiisa waa wixii uu ka dejiyey muctasiladuna ay ku waafaqday jahmiyaduna ay ku waafaqday ashaaciraduna ay ku waafaqday saasaa loogu magacaabay mutakalimiin laakiin aayad qur-aanna maaha xadiisna maaha dadkii ayaga ka horreeyana ma oqoonin salafkuna ma oqoonin saxaabadu ma oqoon taabiciintu ma oqoonin atbaacu taabiciin ma oqoonin waxay yidhaahdeen marka qofku muslim ma noqon karo haddii uusan marin qawaacid hadda aan sheegnay waana waajib dadka sidaa yarayaa ka mid ah waxunaan ka tilmaanay dadka sidaa ku tegey oo sidaa qariray waxaa ka mid ah imaamu lxaramayn waa shaykhu lashaacira kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo alirshaad muxuu leeyahay haddaba wuxuu yidhi awalu maa yajibu cala alcaaqili albaaligi waxa ugu horeeya qofka caaqilka ah ee qaangaarka ah waajibka ku ah biistiqmaali sini lbuluuq oo ku qaangaaray sanadkii inuu dhammaystay qaangaarnimada aw ilxulum ama si kale u qaangaaray sharcan waxa ugu horeeya ee waajibka ku ah wuxuu yidhi alqasdu ila anadari saxiix nadarka saxiixa waa inuu qasdo nadarka saxiixa ma taqaanaan qaacidada hadda aan sheegayna waa hada awal waajibin calayh almufdi waa sii sharxay weliba wuxuu yidhi nadarkaasoo almufdi keenaaya ila alcilmi in la garto bixuduudi alcaalam caalamka inuu xaadid yahay calamku inuu xaadid yahana ma garan kartid haddii carad iyo jismi aadan oqoonin caradkan inuu xaadid yahay waa inaad taqaano jismigana waa inuu xaadid yahay waa inaad taqaano waana inaad taqaano ajsaamtu inaysan ka marnayn acraab markaasaa waxaa sugi kartaa caalamkan inuu xaadid yahay sugitaanka caalamku inuu xaadid yahay aa sugtana waxaa ka dhalanee rabbigii ku abuuray inaad aqoonto awal waajibin calayh waana isku waafaqsan yihiin mutakalimiintu axaadiisu laakiin sidaas cagsigeeda ay sheegay waxay sheegay awal waajibin cala alcabdi inay tahay shahaadatu an laa ilaha ila allah wa anna muxamedun rasuulu llah maxaa yeele nebigu sala allahu alay slam mucaad ibnu jabal wuxuu diray yaman wuxuu ku yidhi waxaa u tegi doonta dad ahlu kitaab ah waxa ugu horeeya ee aad u sheegto ha ahaado oo aad ugu yeerto shahaadatu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah laakiin ayagu waxay leeyihin maya awal waajibin cala alcabdi annadaru ama alqasdu ila nadar ayib halkaasay marka ku dhisan tahay waxay yidhaahdeen haddaba qur-aanku waa makhluuq meeshuu ka yimid waxaan rabnaa inaan ogaanee waxay yidhaahdeen wax kasta oo carab lagu tilmaami karo ama wax kasta oo xaadis lagu tilmaami karo allah waa in laga anfiyo acraadda marka waxay ula jeedaan sifaadka ilahay waa in laga anfiyo ilaahay waa inaan lagu tilmaamin naxariis waa naxariistaa waa inaan la dhihin yastawi calaa carshihi waa inaan la dhihin yanzil ila samaai dunya waa inaan la dhihin yajiu yowma alqiyaama waa inaan la dhihin yarxamu bicibaadihi waa inaan la dhihin waxaasoo dhan waa acraad ilahay waa in laga anfiyo culuw culuw llahi calaa carshihi marka la anfina ama istiwaau llahi calaa carshihi marka la anfina waa jaryan calaa hadihi alqaacida wax kastoo xaadita ilahay waa in laga anfiyo wax kastoo mar uun waqtiyada kamida soo korray ilahay waa in laga anfiyo haya maxaa ka mid ah waa in laga anfiyo allah kalaam waa in laga anfiyo iyo wax kasta oo ah sifaatkiisa almutacaliqa bimashii'atihi wa qudratihi waa jaryan calaa hadihi alqaacida ilahay waa in laga anfiyo maxaa dhacay waxay yidhaahdeen haddii uu ku sifoobo acraadda acraadda hadda aan soo tilmaanay hadduu ku sifoobo wuxuu noqonayaa xaadid oo kal ajsaam ah ajsaamtana waxaan soo sheegnay inay tahay xaadida si uusan marka ajsaamtaas xaadidada ula mid noqonin bacdamaa ajsaamtaasi ay ku sifaysan tahay oo aysan ka marnayn acraadda ilaahay acraadda waa inaan ka anfino meeshaas marka waxay ku anfiyeen sifo kasta oo ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay nabiguna sal slam uu ku sheegay sunadiisa saxiixada ah bal intaa way sii dhaafeen asmaada ilaahay waa anfiyeen nimanka mutakalimiinta la yidhaahdo sida aan soo sheegna waa saddex qolo jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada jahmiyadu waxay leeyihiin wax isim oo ilahay loo suga horta maba leh waa raxiim waa casiis waa kafuur waa xayin waa qayuum ma dhihi kartid maxaa yeelay magacyada noocaasa waxaa qaata ajsaamta ayib sifaadna iska dhaaf ayaga warkooda muctasiladu waxay yidhaahdeen maya saas maaha ilaahay waan u sugaynaa asmaa laakiin asmaada aan u sugaynaahi waa asmaa aan macaani lahayn ilaahay waxaan leenahay waa raxiim bilaa raxma waxaan leenahay waa casiiz bilaa ciza maxaa yeelay tilmaamahaasi waa acraad acraaddaas hadduu ku sifoobana wuxuu noqonayaa jismun kalajsaam ashaaciradu waxay yidhaahdeen may ilaahay as- waa u sugaynaa asmaa sifaadka laakiin waxaan ka sugaynaa toddoba inta kalena waa anfinaynaa marka asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay in la anfiyaahi waxay ku socotaa maxay qaacidadii uu uu dejiyey ninkii ahaa jahmi ibni safwan ka horna ma jirin salafkana waa lagu imtixaamay waa arki doona haddii ilaa yidhaahdo waqti haddii aan helno waxaan ka sheekayn doonaa masalada la yidhaahdo khalqu lqur'aan sidii dadka muslimiinta loogu imtixaamay waqtigii uu noolaa axmed ibnu xambal raxmatullaahi caleyh marka hadda waqti waa naga dhamaaday duruusta soo socota ayaan dhamaystiri doonaa hada wabilahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waxay yidhaahdeen maya waxay dhaheen qaacidada wax u dhibi mayso